ku dhamatay waxaa leenaha labaatan sabacatan alaaha waxaan rabaa inaan isla wadaago taakayso sida caado ahayd argagixisada al-shabaab waxay soo qaadeen weerar ay ku darsan yihiin diin ahaan berihii ay dhalin jireen weligood oo ahaa qof soomaaliyeed oo aad geeri loo joogo oo qof soomaaliyeed oo gurgiisa kaga socdo ahi karsan la dhaawaco hanti soomaaliyeed iyo asaan soomaaliyeed la dhaawaco sawirka dalka inta la xumeyn kara la xumeeyo arrintay isku dayeen dabcan dowladda soomaaliya dadaalo badan oo badan oo badan dadaalkeeda inta u badan waxay ku bixisaa dadka soomaalida ay helaan dib iyo ammaan dadka horeynayay dabarsi oo tilaawoyin laga qaadayay laga difaaco waxyaabaha amnigooda iyo deganaanshahooda iyo jiritaankooda dhaawacay ciidamada amniga iyo dowladda qaybaheeda kale waa ay la falgaleen markay la falgaleenna way soo kooban waqti yar ayay kusoo afgaleen raggii argagixisada ahaa ee weerarka soo qaaday xiligood waa la dileen dad soomaaliyeed oo waxba ka galabsan oo wasaaradda joogay iyo dad kale intaba waa ay dhaawaceen waxna waa jireen inta dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacaana dowladda soomaaliya waxaa ka go-an sidii marka horeba ay ahaan jirtay dadkeeda inay ka difaacdo in la waxyeeleeyo haddii waxyeele ay soo gaarsana ay daaweyso daawada haddii ay gudaha ka heli karaana gudaha lagula dadaalo haddii daaweyn dibadda ay u baahan tahayna u baahan yihiinna la qaado oo dowladaha iyo dalalka dowladda soomaaliya ama saaxiibada la-ah ama walaalaha la-ah ciidan idi koobnayd ee dalka dibadiisa biirka ka ahaa intaas oo jeer ayaa waxaa la keen dhaawac soomaaliyeed oo dowladda soomaaliya ay soo abaabushay keenidiisa iyo daaweyntiisa dhagarta lagu dhaawacana shabaabku ay leeyihiin haddana si un baa naga go-an waa lagu dadaalayaa dadka dhaawacan waa la daaweynayaa gudaha wax kaga qabanaynaa an gudaha wax looga qaban karina dibadaan geynaynaa ciidamaduna waxay ku taagan yihiin inay marka horena ka difaacaan marka dambana ka qabtaan mar kale waxaa leeyahay bulshada soomaalida ee dhibaatada soo gaartay dhibaata allah u naxariiso dhaawacanta allaha caafiyo daawina waxaan leeyahay halka maxaa kusoo kordhisaa xaaladku hadday dhacaan dadku ma gurmataan laakiin waxaad ka dumisaan wadooyinka ama bridgeska ay soo gudbaan ay ku dumisaan si nolosha ku dhacaan abaaruhu haddii ay dhacaan ee dalka gurmadka loo samaynayo gargaar ma geysaan laakiin gargaarka waa dib ku istaagtaan kuwanka soomaaliyeed ee dhaawacyada soo gaaraan iyo haweenka soomaaliyeed iyo ragga soomaaliyeed waxma dadiibsaan laakiin weerar aadan idinku la rabin in ubadkiina iyo eelkiina ayaa dadka kale u geysataa aan dadka soomaaliya la wadaagaya dowladda soomaaliya waxay og tahay dadka dhibaatada wadaan qaar kamida familiskooda inay meelo dawladdu ka talinaysa ay joogaan laakiin dawladdu uma socoto familisku ma socoto waxaan rabaa kale in la ogaado ninka carruurta meelay ku aruursan tahay iyo dadka caadiga meesha ay joogaan weerarayo in aanu diyaar u ahayn ubadkiisa meesha asaga uu joogo inuu geyso ee dadka gaalnimada uu ka xukumayo uu la dirirayo uu dadkaasi hoos geysanayo marka arrinka oo isweydiinta mudana waxa ay tahay waxaa samaynaysa day wanaagsan yahay maxaa reerkaagii uwataagay adiga aan wada laadahay ugeesa laada dabcan hadalkaas macnihiisu ma ahan in waxyaabaha iyagu ay ku kacaan oo caa'ilaadka iyo carruurta iyo dadka waxyeeleynayaan kuwooda in loo gudbaamaya loo gudbamaya laakiin waxaan rabaa iyagana sidoo su-aashaas inay soodiyaan dadkaas baa dhacay dhaawac badan baa jira isbitaalada ay dawladda uga tegi doontaa ay ku daaweyn doontaa aan idaahdeen haddii dibadda loo baahay dibaato ay qaadi doontaa dhibaatooyinka dhaqaale ka dhashaan dawladda wixii u kala gudban tilaabaha ayay ka qaadi doontaa mar kale waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed waa adinka taasdoonina shabaabka marka qaar inay la xiriiraan laga yaaban mahon kuwa markaad maqashid dhimasho iyo dhaawac wado la dumiyey gargaar la joojiyey dad la weeraray islaan asay loo saaray ubad la agoomeeyey waxaas ubaad xasuusanaysa cid xasuusanaysa bulshada soomaalida markii dhex yimaado ma jiraan shabaab haddii la sheego beeldoog ah ama meel cadaalad ah ama meel nabad ah ama wax la dhisay wado la furay dad isu gudbay dad talada wada leh dad meelay hiigsanayaan intaaba ma jiraan marka tusaale mugdi ah waktigiis waa soo koobaya waa mahadsan dhaawacay dhimashada dhimashada waxay inta haddana soo gaaraysa waa nambar aad u badnayn oo lafdhabar ay yihiin intii weerarka soo qaaday laakiin bulshada soomaalida mas-uuliinta soomaalidana laba qofbaa isticmaal lahaa in aan maadaama dhaawac xaaladihiis aan weli kor istaagin inaan xaaladaha kor istaagno faahfaahinta oo dhamaystirana shirkan bilaabsiraan ahaynan u sheegi doonaa